koobiyitobanka degmo waxaa ka mid ah buuhoodle xudun ufay badhan godob jiraan boocane buurtiya wilwil taleex baya iyo dankoray meesha aan matalayna inaan u matalno sida ay tahay waana sababta aan mar kasta u rabno goladeegaan kaliya xataa ma rabna maayarkaan rabnaa ku-xigeenkaan rabnaa golaha joogtagaan rabnaa golaha fulintaan rabnaa maryan axmed cali wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda puntland oo madasha ka hadashay ayaa ka warbixisay muhiimadda tababarka
gabdhaha maadaama wakhtigii lagu jiro doorashada ay soo dhowdahay siyaasaddiina ay barsentajkooda ugu yar yihiin inaan gaarno meelaha gaariwaanka ahaa oo ahaa meelaha ka durugsannaanay dufcaddii horena siday sheegtay samson sagaal degmo ayaan gaarnay tanna waxaan gaarnay koob iyo toban degmo oo xogfog laamay waxaa u shisheeya widwid waxaa dhinacaas kale iyadana u shisheeya ufeyn xaggaasna ilaa iyo waxaan gaarnay baran dhinacaasna waxaan gaarnay ilaa iyo jabiiban shalay hadalladan isku soo qaadnay waxay ahayd hal iyo labo kaa uga qayb gelinay in badan uga qayb gala haddii aad wax ay haraan waxaa loo baahan yahay hal iyo laba iyo saddex inay haraan laakiin waxaa loo baahan yahay number fiican inaa uga qayb gashaan dardaaran miduu ahaa dardaarankii labaad wuxuu ahaa yaan la idin niyad jibinin waxyaalo badan ayaad arki doontaan dhibaatooyin badan baa idinka hor imaan doona waa wax caadiyaan ognahay qof walba oo cararaya qof walba oo doonaya wax wanaagsan inuu doono adduunka oo dhan idinka taagan tahay ma aha soomaaliya oo keliya in caqabado aad la kulantin caqabadahaasaad waxaa loo baahan yahay in aad u dhabar adeegto marwada madaxweynaha dowladda puntland hodan siciid ciise oo shirka soo xirtay ayaa haweenka ku baraarujisay inay ku dadaalaan ka qaybgalka arrimaha siyaasadda iyo u tartamidda dhammaan xidhalka laysku magacaabo iyo kuwa laysku doortaba waxaan kusoo waxaan ku faraxsanay aniga laftigeygu inaanala joogo bahdii dumarka halkan qayb baan idin ka midaan ahay wixii idin dhibayana waa dhibayaan laakiin inaynu isku duuban nahay oo ilaahay ina siiyo inaynu ku heshiino gaar ahaan waxa inoo dana guud ahaana dalkoo dhan inaynu ka wada tashano wanaagana in laga shaqeeyo ilaahayna in laga xabsado marka waxbayna wax xumaan maayaan insha allah dumarku sidooday hogaamiyaal u yihiin waana ogtigeeda ku taha gurigay hogaamiye ka tahay ilaahay baa uga dhigay wadankay intaa wax markay dhib dhacdo haweenunbaa dib loogu noqdaa oo inagaynu ognahay diinta diinteena nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxa keliya oo aada isku hormari kartid waxa weyn aad waxbaratid hadalkii ugu horreysay nabiga caleyhi salatu salaam afkiisa kasoo baxay muxuu ahaa iqra marka waxbarashadu hogaanka laydinka bara laydin barayo waa qeyb waxbarashadii ka mid ah waxbarashadu waa security waa adab lagu shaqaysto